kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah doctor cabdiraxmaan xasan maxamed oo ah agaasimaha bangiga dhiigga qaran oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya agaasimaha ayaa ka hadlaya marxaladihii kala duwanaa ee hirgelinta bangigan laga soo maray iyo shaqada baaxadda leh ee hortaalla doctor cabdiraxmaan xasan maxamed ee kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka marka xigta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal marxaladihii kala duwanaa ee aad ka soo marteen aas-aaska ama furitaanka iyo yegleelidda bangiga qaranka ee dhiigga ee dhowaan la furay
maxamed bashiir walaal aad baad umahadsan tahay bangiga dhiigga qaranka qorshihiisii wakti hore u bilowday waxayna ka timid baahidiisa had la socoto wadankeena marmar baa xaalado emergency ah iyo xaalado oo oo deg deg ah oo lama huraan ah in dhiig la helo ay ka dhacaan iyadoo baahidaas laga jawaabayaa xukuumadda federaalka soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay iska kaashadeen sidii loo hirgelin lahaa bangi dhiig oo casri ah islamarkaana qalabaysan oo baahidaas dhiig la-aanta waddanka ka jiro ka jawaabi karo
e marka bangigan aada furteen bal baaxaddiisa inta uu kaydin karo ee dhiig ah iyo waxa aad maxuu aha aada kugu tala gasheen inuu ka caawiyo bulshada haddii dhib yimaado
aada buu capacity weyn ayaa loo sameeyey oo mataqaanaa muhiim u ah inuu ka jawaabo xaaladaha dhiig la-aanta ee waddanka ka jiro bangigu waa bangi si casri ah loo qalabeeyey islamarkaana la jaan qaadi karo standardka ama halbeegyada casriga ah ee loo dhasay bangiyada adduunka wuxuu leeyahay awood kaydin oo dhan ilaa toban kun oo unit oo dhiig ah ama baco dhiig keliya maahan dhiigga iyo iyo dheecaano kaleento oo dhiigga laga sameeya jiro oo iyadana muhiim u ah marka qofka la siinayo dhiig iyo componentka kale oo la xiriiro marka wuxuu kaydin karaa ilaa toban kun oo bac dhiig ah ayuu awood u leeyahay in lagu kaydiyo
marka sidee dhiigga loogu kaydinayaa ma dadka ayaad dabcan u yeeri doontaan ood wacyigelin u samayn doontaan oo idiin ammaan doona oo ku tabarici doona dhiigooda mise siyaalo kale ayaa jira oo dhiigga marka hore aada ku kaydin doontaan ama ku heli doontaan
mshiro mahadsanta waa su-aal muhiim ah sideedaba dhiigga iyo kudeeqitaanka dhiigga waa xaalad oo oo voluntary ama xaalad tabarubacaad ku imaato waaye sababtoo ah dee bangiyadu meel dad laga daawey ma aha waa meel laakiin qofkii wixii ugu muhiimsanaa uu lahaa oo dhiig ah uu inta yimaado uu ku tabaruco dhiiggaasna laga shubo intaan laga shubina la hubiyo badqabka dhiigga kadibna la keydiyo marka sideedaba waxay ku salaysan tahay saad sheegtay dee wacyigelin iyo in la sameeyo kambeyno la xiriiro dhiiggii lagu deeqo hadday ahaan lahaay hadday ahaan lahayd meelaha dadka iskugu yimaadaan jaamacadaha institutionska dowladda iyo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada marka waa la wadaa programkaas wacyigelinta iyo kambeynada wayna imaadaan bulshada iyo muwaadiniintaba dhiiggana waa lagu deeqaa marka qofku marka uu go-aansado inuu dhiig ku deeqo oo kale maxaa tallaabooyin ah oo laga rabaa inuu sameeyo dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan xaaladooda caafimaad war u hayn dhiigooda noociisa oo kale aysan war u hayn marka maxaa tallaabo ah oo qofka doonaya inuu ku tabaruco dhiiggiisa laga doonaya
waa su-aal muhiima maxamed bashiir waana ku mahadsan tahay su-aashaas qofka markuu bangiga yimaado dhakhaatiir ayaa jirto hubina wareysi la samaysan la yeelanayso wareysigaasoo ku salaysan ilen dhiig qofka markuu bixinayo waxaa jirto criteria waxaa la yirahda ama xaalad ogolaanayso inuu qofkaasi dhiig shubi karo da-da kow ka tahay iyo miisaankiisa intuu la egyahay iyo caafimaadkiisa guud iyo iyo iyo iyo waxyaalo kaleeto information ah oo dhakhaatiirta bangiga joogto ay hubiyaan kadibna dhiigga waxaa la baaraa nooca dhiigga qofkaas noocuu ahaadaba dhiig waa laga shubaa laakiin waxaa laga baaraa cudurada ku gudba dhiig shubista taasaa muhiim ah taasaa laga hubiyaa baaritaanadaas iyo wareysigaas waxaasoo dhanna waa si bilaasha oo lacag la-aan ah baaritaanadaas marka la mariyo kadib oo la hubiyo badqabka qofkan dhiigga ku deeqayo markaas ayaa laga shubaa qofka dhiigga
waa tahay sida aan la soconno dhowr mar magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo dabcan keenay in dadka qaar dhiig loo raadiyo oo mararka qaarna ay dabcan adkaato in qofka nuuca dhiiggiisaas oo kale la helo lagana yaabo in dad ay sidaasi ay ku dhintaan marka baahiyahaasoo kale ee guud ahaan hadda wixii ka dambeeyo dabcan ilaahay ma keeno qarax weyn oo sidaasoo kale ah laakiin ma maku ma ku filantihiin ayaad is leedahay bangiganna ma ku filnaan doonaa in baahiyaha caynkaas u daboolo
waaba ahdaafta ka dambeysa in bangigu baahiya noocaas oo kaleenta ah u daboolo ilaahay ma keeno laakiin bangigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo baahi kasta oo dhiig la xiriirto gaar ahaan xaaladda hadda aad ka dhawaajiso ah markay emergencies ka dhacaan oo dhiig aada loogu baahdo waxaa kaleentoon leenahay qorshe looga jawaabayo xaaladahaas oo lagu badinayo inuu bangigu qaabili karo number badan oo dhiig dhiig bixiyaal ah ama ama dhiig deeqayaal ah in ilaa saddex boqol oo qof in afar iyo labaatan sac gudahood dhiig lagu shubi karo marka xaaladahaasna bankigu u diyaarsan yahay inuu ka jawaabo waxaana rajeynaynaa inaan daboolno hadda wixii ka dambeeyo baahida dhiigga ee jirta insha allah waa tahay doctor cabdiraxmaan soomaaliya dabcan waxay kasoo kabanaysaa dagaalo burburiyey hay-adaheedii dowladda marka in bangigan oo kale la aas-aaso waa wax weyn yaa idinka garab siiyey marka laga tago dowladda soomaaliya oo kale oo gacan idinka siiyey qalabayntiisa iyo hirgelintiisa iyo dabcan qalabka aad sheegtay baaxaddaas leh ee yaalla bangiga
xambashiir bangiga waan saa sheegtay dowladda waa soo kabanaysaa kabashaa lagu jiraa waxyaalo fara badan oo oo horumarineedna dowladdu way ku dhaqaaqday bangigan dowladda waxaa ka caawiyey daqbixyaasha caalamiga ah iyo saaxiibada soomaaliya hay-adaha w h o u n f b a iyo u n o b s iyo hay-ad talyaani ah iyo hay-ada kale oo jarmal ah kuwaas ayaa ka kaalmeeyey bangigan dhisidiisa iyo qalabeyntiisa haddadaana howlgelintiisa waxaa qeyb ka ah king salman oo isagana qeyb ka qaatay in uu howlgal noqdo bangiga dhammaan adeegyada bangiga uu bixiyo waa bilaash hadday noqon lahayd baaritaanka iyo hadday noqon lahayd dhiig bixintaba isbitaalada publica ah ee u dhow dhow iyo kuwa privateka ahba dhiigga iyo noocyada kala duwan oo dhiiggaba waa waa la siiyaa waana si bilaash ah si bilaash uuna ku shaqeeya marka bangiga shaqadii waa bilaabay miyaad leedahay
bankiga shaqadiisu waa socotaa almost ilaa saddex boqol oo dhiig oo siduu ra-iisul wasaaraha u yimid uu bixiyey saddex boqol oo bac oo dhiig ah wakti kooban gudaheed dadaaladaas inaan sii laba jibaarno ayaa naga go-an insha allah bangiga agaasime waxaad ka furteen waa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dabcan gobolada oo dhanna waxaan dareemayaa in baahida bangigan oo kale ay ka jirto marka ma waxaa idiin qorshaysan in goboladana aad ku baahisaan xarumo bangiga dhiigga qaranka oo kale mise dhiigan muqdisho lagu keydiyo ayaa haddii baahi ay timaado aad u diraysaan oo diyaarad u saaraysaan
waa su-aal muhiima maxamed bashiir bangigan waa bangiga dhiigga qaranka asaga mas-uulka ah howlaha la xiriiro siyaasadda guud iyo habraacyada guud ee la xiriira dhiigga iyo aruurintiisa iyo badqabka guud iyo boliciska laakiin saad la socoto dalka waa federal waxaa jiri doona oo khasab ah state level oo blood bank ah bangigana wuxuu insha allahu tacaala qorshaha sida ku jiro wuxuu dee qeyb ka qaadan doonaa tababaridda iyo iyo hadday noqon lahayd agabba ama ama hadday noqon lahayd inuu ka kaalmeeyo siyaasadaha iyo habraacyada iyo halbeegyada la xiriira dhiigga iyo dhiig shubidda keydintiisa ururintiisa iyo badqabkaba marka waa qorshaha waa ku jira insha allahu tacaala in la gaaro ama in la iska kaashado coordination fiican la sameeyo bangiga heer qaran iyo heer dowlad goboleedba
waa tahay gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay doctor cabdiraxmaan bal waxaad bangiga sida aad sheegtay sidii loo furayba holihiis wuu bilaabay bal waxaad iiga warantaa dadweynaha magaalada muqdisho oo kale inta aad la kulanteen ama idin yimid oo kale bal dareenkooda iyo sida ay u arkaan in bangigan la hirgeliyo
aad iyo aad bay dadka ugu faraxsan yihiin inay adeegaas soo kordhay in ay la jaanqaadaan iyagaana qeyb weyn ka ah sababtoo ah bangigu kalaayantadiisa waa muwaadiniinta soomaaliyeed dhiigooda inay bixiyaan lagu keydiyo meesha ayagana dib loogu celiyo si bilaash ah marka waa arrin ay aad usoo dhaweynayaan maalin walbana qeybaha kala duwan ee bulshada waa imaadaan bangiga waa soo booqdaan waana ku deeqaan dhiig
watahay doctora aad baad u mahadsan tahay
aad baa umahadsantahay xabashiir kaasina waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan xasan maxamed oo ah agaasimaha bangiga dhiigga qaran ee magaalada muqdisho laga hirgeliyey waxauu marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelya